barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hireerka fiimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha juun waa kow iyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban daacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobadaan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah haween ku sugan gudaha soomaaliya oo ka ganacsada dhar ay gacantooda ku farsameeyeen oo gobollada dalka oo dhan loo iibgeeyo
inna mara la xidhan yahay oo quruxsan aan arko laakiin xigmaddan yacnii maskaxdayda marnaba ma keenan markii hore maba haysan xaqiiqatan ilaa aan arkay oo dhex galay mooye in maradan yacni qof bini aadana samayn karo aniga ila mida waxaanu haystay wax warshad soo saartay oo kale oo sidii kaleoo qaabaysan loo soo saaray markaan laakiin imi horta awalan casharkaa lay bilaabay
waxaan sidoo kale idiin haynaa soomaalida ku nool magaalada nairobi oo walaac ka muujiyey kooxo isku xidhan oo dhallinyarada ka tahriibiya magaalada nairobi kadibna u gacangeliya magafayaasha dad hadda ku caadaystay inay dhallinyarada ka ganacsadaan oo dhallinyartii iskuullada dhiganaysa xitaa qaarkood hadda ay bilaabatay in dhallinyartii loo ballanqaado ilaa in laga bixinayo qarashkii ilaa meeshuu doonayay uu ka tago kadibna dhallinyartii see u wadaan ay liibiya ku shubayaan oo magafe ay u dhiibayaan kadibna ay dhahayaan dadkoodii ninkaas lacaga dulsaar ay weydiisanayaan iyo wixii ay ku wada mariyeen
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka murashaxa xisbiga jamhuuriga karen handel ayaa ku guulaysatay kursiga aqalka hoose ee gobolka georgiya iyadoo ku guulaysatay doorashadii ka dhacday gobolkaasi handel ayaa tartan adag la gashay murashaxii ka socday xisbiga dimuqraadiga john osof iyada oo dhibco yar kaga hormartay iyadoo heshay boqolkiiba saddex iyo konton doorashadan ka dhacday gobolka georgiya ayaa ahayd mid xiise gaara u leh taageerayaasha labada xisbi iyada oo xisbiga dimuqraadigu uu rabay inuu kursiga helo si ay u wiiqaan xisbiga jamhuuriga oo kaga tira badan golaha koongareska ee mareykanka ololaha doorashada georgiya ayaa lagu tilmaamay kii ugu kharashka badnaa ee soo mara taariikhda maraykanka
boqorka dalka sacuudiga ah salmaan ayaa wiilkiisa kuwa soddon jirka ah ee maxamed bin salmaan u dallacsiiyey dhaxal sugaha boqortooyada isagoo ka dhiga ninka ugu horreeya liiska qofka xiga ee noqonaya boqorka dalkaas maxamed bin salmaan ayaa sidoo kale sii ahaan doonaa wasiirka gaashaandhigga isagoo dushana kala socon doona dadaalada isbedelada loogu sameynayo dhaqaalaha dalkaasi tallaabadan ayaa looga dhawaaqay digreeto ka soo baxday boqorka oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ee s b a dhaxal sugihii hore islamarkaana uu adeerka u yahay boqor salmaan maxamed bin naayif ayaa laga qaaday dhammaan xilalkii uu hayay oo uu ku jiro wasiirka arrimaha gudaha sida digreetada lagu sheegay maxamed bin salmaan oo ahaa ku-xigeenka dhaxal sugaha ayaa sidoo kale iminka noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka sacuudiga tallaabadan ayaa waxaa ansixiyey sida la sheegay kow iyo soddon ka mid ah afar iyo soddonka xubnood ee golaha baayacada ee boqortooyada dalka sacuudiga
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a haweenka soomaalida ayaa bartay qaab ay iyaga oo guryahooda jooga u farsameeyaan dharka dumarka kadibna ay ka ganacsadaan oo ay u ibgeeyaan gobolada iyo degmooyinka dalka sidoo kale waxaa jira xarumo ay haweenku ku bartaan farsamadaasi wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso nooga soo diray halkan waa xarun gabdhaha dhallinyarada ah lagu baro xirfadda dharkarinta taasoo dhisaysa hamiga gabdhaha ee la xidhiidha shaqa abuuris u sahlaysa inay la soo baxaan nolol maalmeedkooda waxaan ku booqannay macadka farsamada gacanta ee magaalada boosaaso iyagoo ku guda jiray xirfadooda gacanta ay baranayeen layla cabdulaahi bile iyo faadumo maxamuud faarax oo ka mid ah gabdhahaasi ayaan waxaan fursad u helnay iyagoo hooshooda farsamo ku guda jira waxaana weydiinay inay sharaxaad ka bixiyaan farsamadan dharkarinta
maradan markeeda hore waa cadaankaas waad aragtaa kadib baan isku xirxiray oo isku laalaabay waxaan ka sameeyey sida nashqadahan oo kale tan waa saxankii waa kan keligiis waa gooni halkaana waa isagiiyo khuusha markii hadhow la waro waxay soo baxaysa ada arkaya tan waana shaqada dhoofi aaradan waa siliim aaradan kalena waa siliim wax hadda xarigga ma ku aragta oo kaleeta dhexda ka ahayn dhexdaa keliya iska keensanta dhexdaasna waa fiidii islaab hadhow xaq amale noqone laakiin labadaa dhinac waa labada dhinac oo siliimka ahaa dabka aan dabinayo waxaa saaran digsi digsi weyn waxaana ku jiro biyo biyaha haddaan la karkarin maryahan karinaya haddaa kasoo waramayay ma suurtagelayaan oo biyahaas karkarinaya awgooda ranjiga bedelaya haddaana biyo qaw yihiin ranjigii wuxuu noqonayaa barad wax maraa mii qabanayo khasaare halka iga dhacaysa waayo intaasoo sana waxaan baranaya waxay noqonaysaa halba caalogulus kaasa wadhi
kadib faadumo maxamuud faarax ayaa v o a u sheegtay inay u iibgeeyaan dharkaasi laga shaqeeyey suuqyada magaalada boosaaso taasoo ka saamaxaysa ganacsigaasi yaryar inay ku dabaraan nolol maalmeedkooda iyo weliba tan qoyskooda maasha allah maantana waan ka faaciidey waana ka qalan jabiyey imtixaankeedina waan galay waana ku shaqaystay muddo badan baa ku shaqaystay haddana waan ku shaqaystaa haddana diyaar baan ahay inaan kusii shaqaysto saasay tahay marka hore maxaa ka aaminsaneyd dhardhaqidda Dharkarinta. dharkarinta mucjis igu lahayd in mara la xiran yahay oo quruxsan aan arko laakiin xigmadan yacnii maskaxdayda marnaba ma keenan markii hore maba haysan xaqiiqatan ilaa aan arkay oo dhex galay mooye in maradan yacni qof bini aadana samayn karo oo aniga ila mida waxaan u haystay wax warshad soo saartay oo kale oo sidii kaloo qaabaysan loo soo saaray markaan laakiin imi horta awalan casharkaa lay bilaabay casharka muddo waxaan dhiganayay dhowr bilooda casharka markii lay baray haddana waxaa lay baray qaabka loo xiro baa dhowr bilood haddana laysii baray kalar walba qaabka loo xiro iyo magacuu leeyahay intaa kadib haddana waxaa laysii baray qaabka loo ranjiyeeyo iyo ranji walba ranji kasta kan waynu aragnaa laakiin waa ranjiyo badan oo laysku daray wax raba inaan ku weydiiyo marka ee, ma jiraan inaad suuqa u iibgeyso ee, dharka markaad samayso kadib waxa kaleeto jirta qaab kale oo loogu shaqaysto qaabka lagaa jumlaysanaya maahane adigoo gurigaagii fadhiya ba haddana qaab la dhaho hay wareerin saa maqasheen oo lagu shaqaysto shaqada ka mid ah baa lagu shaqaystaa waa karsanaysaa dumarka xaafadda oo kale kaa qaadanaya mid bil kugu siisa lacagta mid eh, yacni yoomka kugu wada siisa oo eh, mid mi- inba mar bixisa midba waxay tahay yacni qaab gaar ah bay u bixinaysaa faa'iido badan baa noo noo ku qabnaa waayahay ee, waxaa jira marar badan in ee, qaabta ee, hay wareerinta oo kale inta badan aad dumarku haddaad tihiin aad arrinta ku shaqaysataan cabasho ka muujisaan haweenka oo kale inaad lacagta ka soo saari weydaan qaab noocee ula macaamishaan
horta waxaa la yidhi qof walba siduu u jabo u dhatiyaa taas yacnii horta marka hore shuruud baa ku bixinaysaa dharkaaga bini aadankuna isku mid maaha iska bixi dhar baan haystaa iga qaadqaata uun maaha waxaaga adiga iska leh suuqna waa ku haysataa aad ya waa in laga gadanayaa qofkii laakiin iga dalbada oo idhaha waqtigaas waan ku siinaya bini aadanku isku mid maaha anigu ma arkin yacni inta hadda ka shaqaysanaya wax igu gooya yacni dumar waa ka maqla dhahaa lacag baa laygala goostay oo kale haywareynana loo laygala maqnaa Hee, dhen ummad nadiifaan ka gataa ummadda nadiifta ahna waa waxaygan oo ka helaa sidee u aragtaa shaqadan shaqada waan ku faraxsanaa in badan baa ku faraxsanaa waana ku qanacsanahaya inaa cid sii baran waa jeclaa barashada dharkarinta iyo cilaan saarista ayaa gabdhaha soomaaliyeed waxay ka caawisaa inay helaan fursado shaqo iyo weliba ganacsi taasoo ah midda keliya ee gabdhaha soomaaliyeed mustaqbalkooda ku dhex iftiimiyey bulshada ay ku dhex nool yihiin yuusuf maxamuud v o e boosaaso
soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa walaac xoogan ka qaba dad ay sheegeen inay magaalada ka ambabixiyaan dhallinyarada soomaalida ay waxbarashada u jooga ama kuwa qaxootiga ah kadibna ay ku xiraan kooxa burcad ah oo ka ganacsada dhallinyarada una sii gudbiya magafayaal markaasi jirdil u geysta wariyaha v o eda ah ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay mid ka mid a dhallinyaradaasi oo magaciisa ka gaabsaday in uu sheego balse eheladiisa qaar ka mid ah ay kooxahaasi tahriibiyeen anigoo ah muxuu ahay nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaan aad walaaca uga muujinayaa dad hadda kas ku caadaystay inay dhallinyarada ka ganacsadaan oo dhallinyartii iskuullada dhiganaysa xitaa qaarkood hadda ay bilaabatay in mm, muxuu ahay dhallinyartii loo ballanqaado ilaa in laga bixinayo qarashkii ilaa meeshuu doonayay uu ka tago oo dadka inta badan yurub ay u tahriibaan hadda Een, markii meesha u tagan lacagtuu iska bixiyo oo lacagtii dhan laga fangareeyo marka ilaa iyo meeshaas kadibna ay ayagu danahooda kala wataan oo dhalinyartiis ay u wadaan ay liibiya ku shubayaan oo saxarihii iyo magafe ay u dhiibayaan kadibna ay dhahayaan dadkoodii ninkaas lacaga dulsaar ay weydiisanayaan iyo wixii ay ku wada mariyeen marka arrintaasooan aada iyo aada ooga walwalsannahay oo dhalinyartii ku baaba'day dhalinyartii waxaa laga keenayaa soomaaliya iyo wadamada dariska oo dowladoodu ay hadda caga fiican ku taagnayn waaya marka iyagu maxay tahay marka muhiimadda ama ujeedada ay ka leeyihiin arrintan walaahi markii si loo fiiriyo waxaan dhihi karnaa hadda ujeedo kale oo ay ka leeyihiin ma jirto inay dhalinyartuun halaagaan ay mustaqbalkoodu ku ciyaaraan oo un qaab oo ganacsiya oo laga ganacsanayo dhalinyaradii soomaaliyeed un maogiya hadda ujeedo kale oo aan isdhihi karno hadda waa la taaban karaa oo ay ka leeyihiin ma jirto ma la yaqaanaa marka kooxahan ganacsiga noocaas ku jira
shaksiyaanteyda hadda ma dhihi karo hebel waaye ama hebel waaye ama noocaas waaye noocaas waaye laakiin wax dad jira waaye oo muxuu ahay kooxahaas way jiraan anigaba muxuu ahay arrintaas oo kale wiil yar oo ila dhashay qabsatay alxamdulilah ilaahayna waa noo soo badbaadiyo oo meeshii ay u wadeen intuuna gaarin baan wiilka asaga aan qabanay waa un dad ku nool magaalada nairobi walaahi aad aad iyo aad buu walaacanaga u daran yahay oo dhalinyartii waxaad maqlaysaa badday ku dhammaadeen doon baa qallibantay oo intaasoo boqol oo qofood oo ku dhimatay waxaa dhimanaya waa dhalinyaro haween iyo caruur u badan oo aan qaangaarin waad garan kartaa qof bini aadan oo muxuu ahay laga ganacsanayo oo laleeyahay intaa haddaana dhiibin qofkii waan dilaynaa ama waan keliyaan kala baxayna oo kale waxaan silsilad bay leedahay meel bay kasoo bilaabdaan meeshay kasoo bilaabanayeen oo ugu horreysay waa muxuu ahay meesha laga keenayo oo dad u joogo marka waxaan leenahay dowladda dadkaas inay tallaabo ka qaado ay daba gasho baaritaan ku samayso dadka dadka safrinaya ay muxuu ahay sharci tallaabo sharci ay ka qaado dhalinyarada inta badanna wax waxaa u keenaya waxaa waye shaqa la-aanta iyadana waxaan leenahay inay dhalinyarta shaqa abuur loo sameeyo si ay waxaan muxuu ahay ooga baaqdaan
kaasina waxau ahaa mid ka mid ah dhalinyarada nairobi oo wariyaheena qadar maxamuud xareed ugu waramayey magaaladaasi haatana dhegeystayaal ku wadansana mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay
ولو نبيني يا سلام ما سوى به سان سلام ونور وحان علن الله عرشي سواه بآن عبن الله أولو نبي وسلام أولو نبي جني يا سلام أسوا به سان سلاما lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي وسلام أول نبي يا سلام أسوى به سان سلاما والنور وحان علم رحمتك وعاي هي وإيه بآن caban waaweyne amar kulul waa yeele xog badan waaweyne aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiinii dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeele xoog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiinii dhammaystiran tiir la'aan dhidii dhulka keligii bay iskale iyo waxaa dhexdooda qabashada addoomaha codsiyada makhluuqana cafifidiya weeyane awalow nebiyo salaama awalow nabigeeni aan salaamaye asimabihiisaan salaama awalow nebiyo aan salaama awalow nabigeeni aan salaamaye asimabihiisaan salaama awalow nebiyo aan salaama awalow nabigeeni aan salaamaye asimaabihiisaan
qasaaidkaasi uu nagu luqeynaya fanaanka shimaali axmed shimaali ayaan halkaas ku dhaafin halkaad kala socotayna waa laanta af soomaaliga ciyaar af soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee chelsea ee waddanka ingiriiska ayaa suuqa ku jirta si ay u hesho ciyaaryahanno weerar oo afka hore uga ciyaara kooxdan chelsea ayaa ciyaartoyda hadda ay doodoonayso waxaa ugu horreeya ciyaaryahanka la yidhaahdo lebandowski oo afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee bayer munik warar soo baxaya ayaa sheegay in ciyaaryahankan iyo kooxdiisu aan isku wanaagsanayn darteed ay haatan keenayso in chelsea ay dhinacaasi u dhaqaaqdo ee ciyaaryahankan la soo wareegto ciyaaryahan lebandowski ayaa tan iyo markii uu ku soo beeray kooxda kubadda cagta ee bayer munik waxa uu u saftay sagaashan iyo lix kulan hase ahaatee waxa uu dhaliyey toddobaatan iyo toddoba gool waa ciyaaryahan marka laga hadlayo ciyaartoyda afka hore ka ciyaarta kuwooda ugu wanaagsan ka mid a walow uu labaatan iyo sideed yir yahay haddana waa ciyaaryahan kalsooni badan lagu qabo dhinaciisa gooldhalinta kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa muddaba raadinaysay ciyaaryahan lukaku oo kooxda everton ay ku doonayso lacag gaaraysa boqol milyan oo ganiga ingiriiska wararka ayaa sheegaya in haatan kooxda chelsea ay dhinacaasi ka weecanayso islamarkaasina ay xooggeeda isugu geynayso ciyaaryahan lubandowski sidoo kale dhegaystayaal waxaa kooxda kubadda cagta ee sbas iyaduna waa kooxda kubadda cagta ee tottenhame waxaay ciyaaryahanka la yidhaahdo kayel wakar ku beecinaysaa lacag gaaraysa afartan iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan oo ay doonayso kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa haatan waxa ay tottenham leedahay haddii lacagta afartan iyo shan milyan gaaraysa layna siiyo dhibna uguma aha inaynu iska wareejinno amana ciyaaryahankaasi iibgeyno oonu ka qidanno kooxda kubadda cagta ee manchester city laakiin weli manchester city ma cadda inay lacagtaasi ka bixinayso kayel warker maadaama ciyaaryahan dian alaves uu u ciyaara kooxda kubadda cagta ee yuventus ay isagana doonayso kooxda manchester city inay kala soo wareegto kooxda yuventus haddii taasi ay suuro gasho waxaa dhacaysa markaasi in kayel waker doonitaanka ay manchester city doonayso ay dib isaga celiso haatan haddii aan jaleeco koobka qaramada yurub ee ciyaartooydu da'doodu ay ka yar tahay koob iyo labaatanka sano ayaa gruupka b kulankii labaad habeenkii xalay ahaa laiskugu yimid serbiya iyo madedonia oo ciyaare waxay ku kala tageen labiiyo laba bortugiiska iyo sbain oo ahaa kulan aad u xiiso badan bulshaduna ay sugaysay ayaa waxaa xulka qaranka ee sbain ay ku guulaysteen saddex gool iyo gool ay la timid kooxda kubadda cagta ee bortugiiska ciyaaryahan sawuul oo u ciyaara kooxda atletica madrid ayaa gool ciyaarta ku dahfuray hase ahaatee waxaa u raaciyey sandro ramirez wiilka haatan ay kooxo fara badan oo reer liverbool doonayaan weliba ha ugu horrayso kooxda evertone ayaa goolka labaad u dhaliyey waxaa gool la timid kooxda kubadda cagta ee bortugiiska oo ciyaaryahan baruuma u saxiix hase ahaatee inak williams ayaa sagaashan daqiiqo markii ciyaartu gaaraysay rajadii bortugiisku ay ka lahaayeen inay ciyaartaasi soo bareejayaan ceel dheer ku riday maantana waxaa la isugu soo laqonayaa koobka kubadda cagta ee qaaradaha dunida kaasi oo loo yaqaano confederations cab oo si xiise leh uga soconaya waddanka ruushka waxaa kulankii labaad ee gruubka ee isku herdinaya kooxaha ruushka iyo bortugiiska mexico iyo new zealand ayaa iyaguna fooda isgelin doona kooxda kubadda cagta ee ruushku guul ayay ka soo gaartay kulankii hore halka bortugiisku ay bareeja soo qaateen sidoo kale mexico iyadoo dhibic wadataa ay new zealand oo aan dhibic wadan fooda isdari doonaan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha na intaa ayay nooga dhantahay taliy kuna dambe waa mascadoodile sidaa iyo nabadgelyo
mascadde aad ayuu u mahadsan yahay oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha halkaas aad ka dhegeysaneysayna waa laanta af soomaaliga ee v o eda barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada maanta markana xuseen barre aadan aan ka codsaday inuu mar kale inuugu celiyo wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa mahadsanid axmed murashaxa xisbiga jamhuuriga ee karen handel ayaa ku guuleysatay kursiga aqalka hoose dalka maraykanka iyada oo ku badisay doorashadii ka dhacday gobolka georgia handel ayaa tartan adag la gashay murashaxii ka socday xisbiga dimuqraadiga john osof iyadoo oo dhibco yar kaga horumartay iyadoo heshay boqolkiiba saddex iyo konton codadka dadka codeeyey doorashadan ka dhacday gobolka georgia ayaa ahayd mid xiise gaara u leh taageerayaasha labada xisbi iyadoo oo xisbiga dimuqraadigu uu rabay inuu kursigaasi helo si ay u wiiqaan xisbiga jamhuuriga oo kaga tiro badan golahaas kongareska ee dalka maraykanka ololaha doorashada georgia ayaa lagu tilmaamay kii ugu kharashka badnaa ee soo mara taariikhda dalkan maraykanka boqorka sacuudiga salmaan ibn cabdilcasiis ayaa wiilkiisa koob iyo soddon jirka ah ee maxamed ibn salmaan u dilacsiiyey dhaxal sugaha boqortooyada isagoo ka dhigay ninka ugu horeeya liiska qofka xiga ee noqonaya boqorka boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa sidoo kale sii ahaan doona wasiirka gaashaandhiga isagoo dushana kala socon doona dadaalada isbedelada loogu sameynayo dhaqaalaha dalkaasi tallaabadan ayaa loogu dhawaaqay dikreeto ka soo baxday boqorka oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga dhaxal sugihii hore islamarkaana uu adeer u yahay boqor salmaan maxamed ibn naayif ayaa laga qaaday dhammaan xilalkii uu hayay oo uu ku jiro wasiirkii arrimaha gudaha sida dikreetadaasi lagu sheegay maxamed bin salmaan oo ahaa ku-xigeenka dhaxal sugaha ayaa sidoo kale iminka noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka sacuudiga wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in isbedelada maanta la sameeyey ay ansixiyeen koob iyo soddon ka mid a afar iyo soddonka xubnood ee golaha baycada ee boqortooyada sacuudiga boqor salmaan ayaa xukunka qabtay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii kadib geeridii ku timid walaalkii ay isku aabaha ahaayeen boqor cabdallah ibn cabdilcasiis aad ay u mahadsan tahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa ee caalamka markana waxa aynu dib ugu laabanaynaa dhinacii heesaha ramadaanka kusoo dhawaada
afka raali noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow inaga yeel naftan run u sheegaya shaydaanka aan ka reebaya naftan run u sheegaya shaydaanka aan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyow adiguna na garansii rabbiyow adiguna na garansii naftan run u sheegaya shaydaankan ka reebaya naftan run u sheegaya shaydaankan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyow adiguna na garansii rabbiyow adiguna na garansii
adduunyada rugteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysa weeye qofkii maanta roogow lagu raagi maaye ramadaanta soomo shaydaan ha raacina
intii lagu reeyareeye ragga iyo dumarkaba hagaagtee isha soon ubadda ku haysa rabbiyow rabbiyow rabbiyow nagaye intii lagu reeyareeye ragga iyo dumarkaba hagaagtee isha soon ubadda ku haysa rabbiyow rabbiyow rabbiyow nagaye
qasaidkaasi naga ammaanka ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed iyo barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo